qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay intooda badan ay la xanuunsan yihiin cudurro badan oo ay ka mid yihiin cudurka kansarka taasoo ay qaarkood bulshadu ay la dhibaataysan yihiin waxayna dhakhaatiirta uga digeen inay baaritaano sameeyaan markay isku arkaan calaamadaha kansarka astaamaha lagu garto cudurka kansarka ayaa waxay dhakhaatiirta qaarkood oga digeen inay ka taxdaraan bulshada nooca daawada ay ku habboon agaasimaha guud ee isbitaalka daryeel doctor cirro ayaa wuxuu warbaahintu waamuga warbixiyey astaamaha lagu garto cudurka kansarka hadda qaybtan aan awoodda saaray waa qaybta dheefshiidka ama hunguriga ilaa caloosha ku dhaca ayaan maaragtay mashiinka annagoo isticmaalayna aan awoodda saaray marka waxa weeye calaamadaha lagu garanayo wax calaamad oo hadda u gooni ah ma jirto markaan ka hadlayna dheefshiidaha qofku wuxuu kuu imanaya asagoon waxba liqaynin waxuma liqi karo kuleh waxaa kala duwan marka marka aan wax liqayo way xanuunaysaa iyo waxama liqi karo meesha way xiran tahay mar hadduu qofku yihaa marka meesha way xiran tahay waxba igama degayo su-aasha aad weydiinaysa waxa weye ma waxaa kaa degaya oo kaa degayla cuntada adag mise dareeraha biyahoo kale waad weydiin marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye qofku marba hadduu ka cabanaya liqitaankii inuu ciriiri ka jiro xanuun inuu ka jiro maaha oo liqila yahay miins macnaha waa calaamada koowaad ee maaragtay qofka looga cabsoonayo inuu jiro kansarka ku dhaca hunguriga ama caloosha qeybtiisa kore calaamadaha kale ee maaragtay taasina waxay dhacaysaa marka uu hungurigoo dhan uu xidhmo laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qayb ka mida inuu ka xiran yahay oo qofku uu ku yidhahdo cuntadii waan liqayaa laakiin xanuun bay igu haysaa marka tartiib tartiib bay usoo soconaysaa waxaa kaloo uu samaynayaa qofku candhuuf badan buu tufayaa oo afka uu ka wadaya maantuna bashta uu ku haynayaa waxaa kaloo uu isku arkayaa tabartii oo hoos u dhacaysa oo qofkii dee maadaama uun waxba liqi karin candhuufna uu tufayo oo fuuq baxayo marka qofkii waa uu baaba-aya aad aya aad ayuu maarata u baaba-aya ta kale way isu soo taraysaa macnaha markasta dhuunta waa soo xidhmaysa waa soo xidhmaysaa intaa markii laga soo laga tago calaamadaha kale wuxuu la la mid yahay oo wax isaga khaas ah uma jiro wuxuu la mid yahay sida gaaska oo kale iyo cabashadiisa oo kale bogga ay xanuunaya cuntooyinka waan ku labalaboonayaa wax noocaasa laakiin inta ugu muhiimsan markaan ka hadlayno hunguriga maaragtay waa cuntadaas oo maaragtay xirmaysa oo qofku uu dejin layahay marka waxaan leenahay calaamadaha isaga qofku hadduu marba isku arko alxamdulilah hadda baaritaankii baa la hayaa maaragtay in maaragtay goob caafimaad uu tago ayaa muhiim u ah waxaa kaloon aragnay oon rabnin inaan isagana maarata farxad noo ah oo aad iyo aad farxad noogu aha labaatan labadaa qof shantaa qof aan ka qaadnay maahana intii kale dabcan waxaan ku aragnay cudurro aan ahayn gaas yacni meesha dhibka taagan baa waxay tahay qofku sidiisuba haddii uu maaragtay uu ka cabanayo boggan iyo dhuuntan iyo caloosha ay gubanayso isaga dawagaas markasta isticmaalaya taasi way dilaysaa waxay ku ridaa shuban joogtaa laga yaaba marka qaarkood inay ku rida calooshay kaga ciyaaraysaa marka wuxuu u baahan yahay qofka in la baaro markaan tuubooyinkii dadka gelinay waxaan aragnay cudurro aan ahayn kansarkii aanana ahayn maaragtay gaaska iyo laabjeexi waxaa ka mid ahaa cudurrada loo yaqaano fungal infectionka fungal infectionka dawadiisa waa la yaqaanaa gaas waxba ka qaban maayo marka dhakhaatiirta markasta waxay maaragtay ay ku dadaalayaan qofkii u yimaadaba inay dawo gaas ay u qoraan iyagoo tixgelinaya calaamadaha uu qofku ka cabanayo marka waxaan leenahay maadaama cudurradu ay badan yihiin oo cudurro badan ay halkan ku dhici karaan soo ekaan karaan baaritaanka dadka ha lagu kala saaro taasina marka guul bayd alxamdulilah inaan aragno cudurro aan gaaskiina ahayn kansarkiina ahayn kadibna dawo intaan u bilownay bogsaday si kastaba haatee qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay intooda badan ay haatan la xanuunsan yihiin cudurro badan oo ay ka mid yihiin cudurka kansarka waxayna dhakhaatiirtu qaarkood oga digeen daawada ku habboon ee cudurka waxaana ay bulshada ugu baaqeen inay ka taxdaraan nooca daawada ee ku habboon ee cudurka ee kansarka